deegaanada puntland dagaal ma dhex marin kooxa nabadiida iyo shacabkii reer puntland ayaa ku dagaalamay jiida hore aada ballaaran bay weerar ka keeneen dagaalku saf ballaaran ay soo qaadeen bay qolooyinkii nabadiidka ahaa oo ama galmudug ha la yidhaahdo ama shabaab ha la yidhaahdo nabadiidkii dagaalka ay soo qaadeen waana sheegnay awalna waa sheegnay nabadiid guulaysan mayo soomaal oo dhan buuna dhib ku hayaa annaga wax gaar nagu a ma jiraan waa la dharbaaxay dib baana loo riixay ninka nabadiid magac kale maqaai kara al-shabaab ha sidaa diiday ha marka waxaasoo isdhahaysay oo ku qaraabooday ama isku dhahaysay dabada inay diidaan wada socda ayaa galabta lasoo weeraray dhab iyo dhab baana indhaha darbaxa loogala adigu ilaa xagal sagaashan ah ee cabir ah bay weerarka ka keeneen dhammaanna si adag baa dib loogu riixay oo ciidamada iyo shacabkuba si adag bay u riixeen una burkiyeen una caysheen wixii khasaaraa insha allahu kale khasaaro ma badna laba qof oo dhaawac furuda waa maqlay wixii khasaaraa insha allahu markii aanu jiidaha dhan xogtooda helno ayaan usoo gudbin doonaa naadiyaha laakiin hadda khasaaraha aanu haynaa ilaa hadda laba minoo dhaawac furda weeye